bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaadaha warka subaxnimo ee raadiyo muqdisho waa codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobadaha warkay ugu doorka roonna waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqay ka qaybgalka dhismaha dalka iyo hodanta guud xilli uu kormeer ku tegay xarunta gaadiidka gurmadka degdeg ee magaalada muqdisho ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay sidii loo waafajin lahaa miisaaniyadda sannadda laba kun iyo toddoba-iyo tobanka qorshaha horumarinta qaranka kaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka bini'aadinimada un oja ayaa warbixin ay soo saartee waxa ay sheegteen kumanaan ruux ay ka barakaceen magaalada gaalkacyo kadib markii toddobaadadii lasoo dhaafay halka ay ka dhaceen dagaallo khasaarooyin ka dhashay magaalada maqsad ee caasimadda waddanka cumaan ayaa lagu soo warramay inuu ka furmay shirkii toddobaad waa shirkii toddobaad ee guddoomiyaasha maxkamadda sare ee dalalka ku bahoobay jaamacadda carabta iyadoo soomaaliya uga qaybgelayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka shir looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada cape town ee waddanka koonfur africa iyadoo wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya uu ka qaybgalay waxaa sii kordhaya baaqida nabadeed ee loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoo ay jiraan dad aad u fara badan oo weli kasii cararaya guryahooda akhbaaraadka dunidana waxaa ka mid a ugu yaraan lixdan ruux ayaa lagu soo warramay inay ku geeriyootay in ka badan boqol kalena ay ku dhaawacmeen weerar kooxa argagixisada ay ku qaadeen xarun lagu tababaro ciidamada waddankaasi bakistan wararka ka imaanaya dalkaasi ciraaqna waxay sheegeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee loo yaqaano bishmaargaha ay hareeriyaan magaalada mawsil ee ku taalla waqooyiga dalka ciraaq iyadoo hadafka uu yahay in halkaasi laga ciribtiro kooxa argagixisada ee daacish
raadiyo muqdisho waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaana dhegaystayaal waa qodobadii warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu door karoona u diyaar garooba isagii oo dhan oo kollowdanan baqaado anigoo xale cabdulqaadir cali insha allah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqay ka qaybgalka dhismaha iyo danta guud ee dalka hadalkan ayuu jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xilli uu kormeer ku tegay xarunta gaadiidka gurmadka degdega ee ku taalla magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey howlaha dhallinyaradaasi ay u hayaan bulshada iyo xaruntaasi waxqabadkeeda isagoo sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo lana sii kordhiyo adeegyada loo qabanayo bulshada soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa yidhi
waxaan rabnaa laba arrimood inaan kala qaadno shaqo la'aanaan ahay iyo mishaar la'aanaan ahay shaqo la'aan ma noqon karno dal dhan oo burbursan oo maxaanku idhahdaaye meel walba muxuu ahay dib uga dhacsan aan leenahay shaqo ma waayin laakiin dabcan mishaarka waa noo muhiim nolosheennu ka mid yahay waa u baahannahay yacni qoyskeenna iyo annagaa u baahan inaan helno waana helaynaa tababara hadda ku jirnaa xirfadaa barateen xirfaddaasaa keenaysaba mishaarka laakiin qofka soomaaliga ee maanta soomaaliya ku nool sidiisaba shaqo la'aan ma noqon kariyo shaqo waa buuxdaa wacyigelinta galasyada ah aad ku qaadateen oo ah maxaanku idhahdaaye jidka in la nadiifiyo iskoolka in maxaanku idhahdaaye la kaalmeeyo deriska in maxaanku idhahda qofka waa waayeelka iyo midka curyaanka iyo midka joogan waxaas oo dhan waa shaqo jidka in qashinka laga qaado waa shaqo shaqada marka maxay u baahan tahay shaqada waxay u baahan tahay abaabulnaanay u baahan tahay matalan matalan degmada boondheer m c h ka ku yaala derbiyaa ka duusan derbiga waa bannaan yahay hadday doonaan xoolaa ka soo geli karo hadduu doono tuug waxadaya ka soo geli karo ilaalmadii way dhib badan tahay derbiga in la dhisaa la rabaa soddonka dhallinyarada ah oo degmada boondheera ka tirsan hadday intay israacdo ninka maqaasiinka haysta ay u tagtay dhahdo laba kiishoo shamiinto aan kaa rabna oo midka baabuurka khataarka ah wada ay u tagtay ay dhahdo dhagaxaan kaa rabnaa inaa noo keento ama caro wax lagu dhisaan kaa rabnaa oo kan buluketiga sameeya inta u tagtay ay dhahdo adiga toban buluketiyaan kaa rabnaa kaas kale intay u tagaan shan buluketiyaan kaa rabnaa oo maxaanku idhahdaa gaariga khataarka walla aniga carrabaaba idin keena laakiin shamiinto ma hayst baalkii shidaal ma haysta hadduu idin dhaho gabadha shidaalka gasha adiga laba liitarna si calina muxuu ahay saddex liitar ka qaad kaas isu geysin toban liitar shidaal ku shubee carra hal kaariku carra anoo keen la yidhahdo derbigii ma dhismaayo laakiin hal qof keligeed maa dhisay soddonkiina awada istaagtay qof keligeed hadduu socdo u dhihi tago ninka sh- maqaarka jooga inta u tago uu yidhahdo aniga muxuu ahay caliyaa la yidhaha ama caashaa la yidhaha kii shamintaha oo meelaa duusanaa ku dhisaan rabaa waa ku fiirinaa qofkan kan kan waa waxa waaye saaxiibo qoota qoota waay ku dhahaa maana ya marka waa kaa cesha laakiin soddon dhallinyara isla socoto oo dhahayso m c h kaa derbi ka dhisan yaha ka dunsan yahaan rabnaa inaan u dhisno waxa waaye wax weyn qof oo soomaali ah oo damiir leh oo dadnimo leh oo diin leh inuu dhiibo muxuu ahaaye halkii shoo shamintaa oo saddex doolar afar doolar shan doolar jooga ama laba liitaroo shidaara oo laba doolar joogta ma macquul maa ma diidaayin laakiin abaabulnaantaas waaye waxa la rabo marka shaqo waaye saakay waa gurigaa ku noqonay intaa israacdiin waddadan dadka maraana maanta wasaq haddaa dhacdeen soddonkiina israacdiin ood bilowdiin soddon kale iyo soddon kalea idin soo raacay nin walba wuxuu is dhahaa nin waalan yaa lagu malaynaya kaligaa adoo jidka qashima ka qaad qaadaya haddii lagu arko laakiin soddon dhallinyara oo gabdho iyo wiilalo isla socoto jidka qashin ka qaadaysa hadduu arko ninkaas shalaba jeclaay laakiin keligaa ninkii waalnaayo jidka muxuu bacaha ka aruuraya lagu arkin isdhahay shib iska dhahay waa idinku soo biiraa mid kale idinku soo biiraa mid kale idinku soo biiraa soddon kale iyo soddon kale soddon kale idinku biira jidkaas maalintaas wuu nadiifsama
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa xilli uu la hadlayay dhallinyaro badan oo ka howlgasha xarunta gaadiidka gurmadka deg dega ee magaaladan muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cumar carte ayaa magaaladahan muqdisho eh, kaga qaybgalay kulan looga hadlayay sidii loo waafajin lahaa miisaaniyadda laba kun iyo toban iyo toddoba qorshaha horumarinta qaranka ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cumar carte oo ka qayb galay kulankaasi ayaa si weyn uga hadlay muhiimadda ay leedahay in markaasi la iswaafajiyo qorshaha horumarinta qaranka iyo miisaaniyadda sannadah laba kun iyo lix iyo toban waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda qorshaynta iyo guddiga shaqaalaha rayidka mudane maxamed cumar carte ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha horumarinta qaranka uu muhiim u yahay horumarka waare oo la gaarsiiyo guud ahaanba dadka iyo dalka soomaaliyeed isagoona magacaabay guddi howleed oo arrintaasi ka howlgeli doona dhanka kale mudane maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya ayaa guddi u saaray tayeynta habka shaqo u qoridda dowladda soomaaliya si loo hirgeliyo shaqaaleyn ku salaysan mabaadi'da mudnaanta islamar ahaantaana miisaaniyadda qaranka waafaqsan ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku baaqay in la abuuro fursado kobcin karta dhaqaalaha si loo ballaariyo miisaaniyadda dowladda kana jawaabto adeegyada bulshada soomaaliyeed ay u baahan yihiin iyadoo xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay tahay mid degan ayaa hay-adaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay walaac ka muujinayaan xaaladaha bini-aadanimo oo soo food saaraya dadkii ka barakacay magaalada gaalkacyo war qoraal oo ka soo baxay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan gargaarka bini-aadanimo ee dunida marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaaniyo nawja ayaa kaga hadashay colaadihii maalmihii lasoo dhaafnay ka taagnaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug warka qoraalka oo nuqul ka mida uu helay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey dhibaatooyinka ka dhashay colaadahaasi hay-adda ayaa sheegtay in kumanaan qoys ay ka barakaceen aqaladooda oo ku yiilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana ay sheegteen xilligana suurtagal ay tahay inay soo wajaado xaalado dhanka bini-aadanimada warka qoraalka ayaa sidoo kale loogu baaqay dhinacyada ku hardamaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug inay colaadta joojiyaan islamar ahaantaana la baajiyo dhiigga dadka shacabka ahi hay-adda unoja waxa ay sheegtay suurtagalnimada in xaalado bini-aadanimo ay ka dhashaan kumanaan qoys ayaa xilligani ku barakacay duleedyada magaalada gaalkacyo waxaana ku jira bay tiri hay-addu dad horay barakacaan u tagay magaalada gaalkacyo kuwaasiyo mar labaad sii barakacay sida lagu sheegay warkan qoraalka ka soo baxay hay-adda u n h c r ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaana arrintan imanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay magaalada gaalkacyo ay ka taagnaayeen colaado dhanka kalena waxaa isa soo taraya baaqyadana loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaa ku baaqay in la joojiyo xisadaha ka taagan magaalada gaalkacyo si loo baajiyo dhiigga dadka shacabka ah ee qubanaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cali gudlaawe ayaa waxa uu soo saaray baaq ku wajahan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
anigoo ku hadlaayo magaca maamul goboleedka hirshabeelle waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro maamulada galmudug iyo puntland dagaalka ka soo cusboonaaday gaalkacyo waxaan rabaa inaan idhaahdo dagaalkaas ha la joojiyo dadkaas waa dad walaala waa dad deegaan hal deegaan ilaahay ku wada makaniyey waa in abti iyo in eedo meelay kala tegayaan ma jirto haddii dad badan baaba'o ee maaragtay hanti badan burburto kadib in la heshiiyo waxaa ka roon intaan dhibaatadu ballaaran in la heshiiyo waxaan ugu baaqayaa maamulada galmudug iyo puntland inay joojiyaan dagaalkaas dadkaas ahalkaa aan laysku dhammayn dhibaata ayna dhicin cid kastoo caqlilana inay gacan ka geysatay ay maaragtay arrintaas wax laga qabto caqligu taliyo waa dad walaala meelna la kala tegi maa waxaa xaqeeq ah inta ay jireenna waa isla jireen haddana haddii ilaahay raalli ka noqdo weligood waa isla jiri doonaan meelna kala tegi maayaane waxaan leenahay ha la dadaalo dagaalkaasna ha la joojiyo lix iyo labaatan sana oo dadkaanu dagaal iyo dhibaato ku jireen lamana arag deegaan dad laga dhaqaajiyey ee dad kale dega lama arag waxaa xaqeeqa dhibaato kastee dhacda waa laysla jiraa dadku waa walaal waa dad maaragtay wax walba ka dhexeeyaane waxaan leenahay maamulada dagaalka ha la joojiyo xoog iyo maaragtay xoole wixii lahay ha la isugu geeyo in dagaalkaas la joojiyo waa dad walaala hanti aad baaba'ayso naf aad baxayso dhiigaad daato waayo hadda haddii dad maaragtay badan agoontoobaan ee gebdho badan ay asay qaadaan ee hanti badan ay burburto ee dad badan ay ku naafoobaan in la yidhaahdo maslaxadaan qaadanaynaa ee leeshor fadhiisto waxaa ka habboonaan leenahay intaan dhibaatadaasu dhicin in la joojiyo ee waxaan leenahay walaalayaaloo dagaalka joojiya wax maslaxada kuma jiraan adduun iyo aakhira labadaba lagu gaari maayee waxaan leenahay maamuladu ha dadaalaano dagaalkaasna ha la joojiyo dadka maaragtay ah culammaa udiinka iyo dadka maaragtay dadka dhaqi jirana arrintaas ha u istaagaano dhibaatadaasna intay meeshay maaragtay ayna sii ballaaranin wax laga qabtaan leenahay baaq dheeraan u diraynaa waxaan leenahay walaalayaalo xabadda ha la joojiyo lix iyo labaatan sana laysdagaalay lamana arag deegaan iyo deegaan maaragtay laga xoreeyey dad kale dega lama arage berri waa isla jiraysiin shalayna waa isla jiri jirteene yaan maaragtaya dad iyo deeq lagu weyna dagaalka hala joojiyo ujeeddada maaragtaya shirkaygu jalaado wuxuu ku saabsana inaan baaq u diro dadka walaalaha ku nool magaalada gaalkacyo in la joojiyo dagaalkaas aan ku baaqayna aadaad umahadsanta sidoo kale baaqkaa lamid ah ayaa waxaa jeediyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland ahna mudane ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamanka federaalk soomaaliya u mateli doona dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil farataag waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la joojiyo colaada ka taagan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la baajiyo dhiigga dadka shacabka ah ee qubanaya
waa baaq nabadeed oo ku aadan dagaalkan ku soo noqnoqday magaalada gaalkacyo waxaan baaqnabay u birahayaa dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland waa laba dowlad goboleed oo soomaali ah waa laba dowlad goboleed oo soomaali ah waa laba dowlad goboleed oo walaalo ah waxaan leeyahay madaxweynayaasha labada dowlad goboleed madaxweyne cabdulla cali gaas golihiisa wasiirada golihiisa baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka isimada iyo garaadyada iyo cuqaasha reer puntland
waxaan baan u dirhayaa madaxweyne cabdigariin cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka golihiisa baarlamaanka shacabka reer galmudug oqaasha waxgaradka culamaa udiinka labada dowlad goboleed waxaan idin leeyahay waxa gaalkacyo ka dhacayo maaha wax saxa maaha shacabka ku jira xilliga kuleelaha ah ee madaafiicda loo- ka duldhacayso ee dagaalka ka duldhacayo wax la fiirsan kara maaha war madaxweyne cabdikariinow madaxweyne cabdullaahi gaas ilaahna idinku dhaarshaye shacabka ha loo tiro waxa lagu dul dagaalamahayo waa shacabkiinni weeye waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo waa gaalkacyo weligeed gaalkacyo ahayd way ahaan doontaa wayna ahaan doontaa way ahaan jirtay wayna ahaan doontaa gaalkacyo ma kala goyso ma kala guuri doonto waa lasoo xukumi jiray dadku way wadaganaan jireen walaalay ahaayeen way is dhaleen waa wiil iyo abti hooyo iyo walaal abbi iyo adeer waxaan leeyahay dagaalkaas ilaahayna wuu idinku su-aalahayaa ha la joojiyo si u dhaqsinaha badan ha loo joojiyo dadkii waxay u qaxeen geedaha hoostoodan ku arkayna markaan ka fiirsanayna idaacadaha ayagoo baca yaryar ugu dhisan yihiin maalintiina waa kuleel habeenkiina waa dhaxan waxa dhammaanaya waa wiilashiinni dagaalkaas waxaan ku baaqahayaa si deg deg inaad u joojisaan
baaqyada nabadeed ee ka soo baxaya mas-uuliyiintan culamaa udiinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo beegmaya iyadoo cisbitalka guud ee magaalada gaalkaac iyo xarunta gobolka mudug ay ku jiraan dad aad u fara badan oo ku dhaawacmay dagaalada muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagna magaalada gaalkaac iyo xarunta gobolka mudug halka kumanaan qoysna ay ku nool yihiin duleedyada magaalada gaalkacyo kuwaasi oo xilligani la sheegayo inay soo wajahday xaalado nolol xumo magaalada maqsad ee caasimadda dalka acmaan ayaa lagu soo warramay inuu ka furmay shirkii toddobaad ee guddoomiyaasha maxkamadda sare ee dalalka ku bahoobay jaamacadda carabta soomaaliya waxaa uga qayb galaya wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane ibraahim ile sulaymaan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka saalax sheekh ibraahim dhiblaawe iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya waddanka acmaan danjire cabdirasaaq faarax cali guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu muhiim u yahay soomaaliya iyagoona mas-uuliyiinta halka ay markaasi usoo bandhigi doonaan halka uu marayo xaaladda garsoor ee dalka soomaaliya iyo horumarada laga sameynayo
waa shir taxano ah oo la qabtay markaysii sanadkan uu yahay sanadkii toddobaad ama markii toddobaad ee la qabtay oo lix jeeroo ka horreysay ayaa la qabtay marba dal baa lagu soo qabtay ee markii ugu dambeysay ee waxaa lagu soo qabtay labnaan bayruut baa lagu soo qabtay iminka waxaa lagu qabtay halkan ee cunmaan baa lagu qabtay waa markiisii toddobaad weeyaan wareegii toddobaad ka guud ahaan waxba waa wax waxa weye waa kulan loogu talagalay in ay had iyo qoraale ay isku weydaarsadaan mm, garsoorka dowladaha jaamacadul carabiya ku jira wixii khibrad iyo aqoon ah ee ay een, ku kaftadeen ama ay ka dhexleen shaqada ay hayaan waayo qolo waliba waxay ee, qolo waliba ay kusoo gudbinayso khibradda ay hayso ama ay majaal mucayana ama ay meel mucayana ay ku leedahay ee, ayuu ahaa kasoo kow aqoonsi wadaarsigaas ka dhexeeya iyo khibraadka isweydaarsanaya waa maxad waxa weye waa kulan guud oo ay isugu yimaadaan madaxda ee, garsoorka ee jaamacadda dowla carabiya oo ay fursad ugu helaan in ay ee, wixii dhexdooda ah haddii ay dowlad dowlad iyo laba laba dowladood iyo dhexdooda ay wax isaga qabsanayaan ay isugu een, een, een, u wada qabsanayaan ay u- ay- ay kaga qushaystaan ay kaga tashadaan ay ay ku ku wada xidhiidhaan dowladda hadda jira markay dowlad- dowladahoodina ku noqdaan ay si rasmiya ay een, u hirgeliyaan marka qaalinkiina waa naga ka faa'idaysanaynaa waxaan la kulanay dhowr dowladood baan la kulanay jubuuti hadday noqoto imaaraadka gabar asnaan suudaan dhammaantood waana la kulanay marka waxyaalahaas een, ayuu ugu badnaa oo aan himini meesha ka kulanay waxay noqotay markii ugu horreysay ee ay noqotay ay burida soomaaliya ay kasoo qayb gasho
dhinaca kale danjiraha soomaaliya u fadhiya waddanka camaan cabdirasaaq faarax cali ayaa isna ka warbixiyey xaaladaha dhallinyaro soomaaliyeed oo loo haysto falal burcadbadeednimo oo ku xidhan xabsii ku yaala dalkaasi iyo dadaalo dowladda soomaaliya ugu jirto sidii wax loogu qaban lahaa xaaladaha dhallintaasi soomaaliyeed oo ku jirta xabsiyada dalkaasi cumaan
midda safaaradaha waxaa waxa weeye xiriir wanaagsan baan la leenahay safaaradaha ee halkan degan ee dalka cumaan ee gaar ahaan waxaan maaragtay si toosa isugu xirannahay oo wada shaqayn rasmiya naga dhexaysa kuwa jaamacadda dowlad alcarab iyo kuwa reer yurub ee soomaaliya aada u daneeyana xiriir dhow baan la leenahay oo wanaagsan waa ka sheer garaynaa ee wixii information ah sabaan aada isu wanaagsannahay oo kulamo joogto aan leenahay wey
waa gartay ee waxaa jirta dhallinyaro soomaaliyeed oo xabsiyada waddankaasi ku xihan oo la sheegay inay u xihan yihiin dembiyo la xidhiidha burcadbadeednimo tiradooda hadda waxaa noo sheegay guddoomiyaha inaad wax badan ka qabatayna waa naloo sheegay marka bal xaaladooda iyo sida ay yihiin iyo qaar dhintaa la sheegayay waxyaabaha haysta sida guddoomiyuhu kuu sheegay soddon iyo afar dhallinyaro ah oo ku xukuman maarag xabsi daa'im wax la yidhaahdo oo shan iyo labaatan sano u dhiganta markii loo eego qaanuunka dalkan ayaa halkan in muddo ah ku xirnaa xiriir joogto aan la leeyahay waan soo booqdaa waan u tagaa qaar baa jiraday oo xataa ayaan dhaweyd nin baa kooma galay reerkiisii baan ilaa muqdisho la xiriiriyey oo aan si joogtaa ula hadlaynay ilaa uu soo kabtay oo isbitaalka inta ka baxay dib loogu celiyey xabsigii hadda guddoomiya markuu noo yimidna baran baan qabanay in maalinka shirku dhammaado in guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha maxkamadda raacitaanka labadoodaba iyo aniga saddexdayadu inay noo ogolaadaan inaan booqasho ugu tagno oo la fadhiisanno
shir looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada cape town ee dalka koonfur africa waxaa ka qayb galaya wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama dalka koonfur africa cabdulaahi maxamuud amiin ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi shirkan caalamiga ee ka furmay magaalada cabtown ee dalka koonfur afrika ayaa looga hadlayay arrimo dhowr ah oo la xiriira cimilada waxaana ka qayb galay dalal ay ka mid yihiin wadamada soo koraya ee qaaradda afrika iyadoo diiradda lagu saaray sidii looga wada hadli lahaa isbeddelka cimilada adduunka gaar ahaana qaaradda afrika waxaa shirkan ka qaybgalaya ergooyin ka kala socday ilaa siddeedan waddan oo u badnaa kuwa qaaradda afrika waxaana waddanka soomaaliya u matelayay cabdirasaaq maxamed maxamuud oo ah agaasimaha guud ee bey-ada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya agaasimaha ayaa warbaahinta u sheegay in soomaaliya shirkan ay ugu jirto faa'iidooyin waaweyn islamarkaana ay dhibaato ku qabto isbeddelka cimilada adduunka taana wax laga qaban doono shirkani wuxuu ahaa shir aada u ballaaran wuxuuna ku saabsanaa sida waddamada afrika ay uga wada hadli lahaayeen ugana doodi lahaayeen dhibaatooyinka cimilada ee ku haysa waddanka afrika iyo sida dhaqaale loogu heli lahaa waddamada afrika o dhan waa ka soo hadalgaleen waxaa la wadaaga waddamada world bankiga iyo qoladan barnaamijka samaysa oo la yidhahdo global climate fund waddamada kasoo hadalgala waxaa ugu horeeya waddanka waddamada isagana la ah jabuuti maqaha iyaga jabuuti etoobiya east kenya mauritius africa o dhan waa ka soo hadalgaleen dowladda south african si wacan bay noo soo dhaweysay faa'iidada weynta u weyn waxa weeye waxay helaya waxaa la siinayaa dhaqaale ay kaga hortagaan dhibaatooyinka cimilada ka haysta soomaaliya gaar ahaan waxaa noogu weyn waxa weeye cimilada noogu haysa waxa weeye abaaro joogtaa iyo markuu roobka yimaado daad badan oo dadkii xoolihii iyo dhirtii iyo xaalifinaya si looga hortago in loo sameeyo daraasad cilmiyeysan oo ku saabsan in loo joogtayn lahaa ka hortagga cimilada reer miyiga iyo reer magaalka shirkan ayaa magaalada cape town waxauu ka socon doonaa muddo saddex maalin ah oo soo socota waxaana la filayaa in laga soo saaro war murtiyeed gabagabada shirkaani cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe magaalada johannesburg koonfur africa
raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii dunida ugu yaraan lixdan ruux ayaa lagu soo warramaya inay ku geeriyootay boqol kalena ay ku dhaawacmeen weerar kooxo hubaysan ay ku qaadeen xarun lagu tababaray ciidamada baleyska dalkaasi bakistan xilli halkaasi tababar uu ka socday saraakiisha ammaanka dalka bakistan ayaa ku warramaya in weerarkaasi uu ka dhacay magaalada queens ee dalka bakistan uu khasaare geystay ciidamada ayaa weerar jawaaba kaga hortegay kooxii weerarkaasi kusoo qaaday xeradaasi mas-uuliyiinta sidoo kale waxay intaa ku dareen in ciidamadu ay wadaan baaritaano la xidhiira weerarkaasi iyo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay oon ilaahay haatan si rasmiya loo xaqiijin karin halase yaatee warar hordhac ayaa sheegaya in lixdan qof inta la ogyahay ay ku dhinteen dalka bakistan ayaa qayb ka ah dalalka ay inta badan ka dhacaan weerada argagixisnimo kuwaasi oo inta badan ay fuliyaan kooxaha taalibaaniinta ee ku sugan gudaha waddankaasi bakistan ugu dambayntiina wararka laga helay waddanka ciraaq ayaa sheegay inay sii kordhiyaan gulufka militari oo lagula jiro kooxaha argagixisada ee daacish oo ku sugan magaalada mawsel ee waqooyiga dalka ciraaq ciidamada kurdiyiinta ee loo yaqaano bishmark ayaa lagu soo warramayaa inay hareeriyeen magaalada mawsila waqooyiga dalka ciraaq dhacda waxayna ah garabsanayaan ciidamada militariga ciraaqiyiinta iyo kuwa ka socda waddankaasi turkiga inkastoo ka qaybgalka ciidamada militariga turkigu ay sii kordhisay khilaaf dhinac diblomaasiyadda u dhexeeya labada dal turkiga iyo waddanka ciraaq waxaa lagu soo warramaya in weeraro isqarxina ay fuliyeen kooxaha argagixisada hase yaatee ciidamada militariga ciraaqiyiinta oo kaashanaya maleeshiyaadka bishmark iyo ciidamada dalkaasi turkiga ayaa lagu soo warramaya in dhul aada u ballaaran ay ka qabsadeen kooxahaasi saraakiisha militariga ayaa sheegay in kooxdaasi haatan ay ka adkaan doonaan magaalooyin fara badan laga qabsaday dagaalka dhinacyadaasi dhex maray ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dowladda ciraaq ayaa sheegtay in qorshuhu uu yahay in gebi ahaanba maleeshiyadaasi laga saaro magaalada mawsul ee dhacda waqooyiga dalka ciraaq warkii aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakowa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha oktoobar sannadda laba kun iyo lix iyo tobanka waa inaga intaa anigoo xale cabdulqaadir cali ayaa warka idinla socodsiinaya idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanto dambe أمان الله